wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa dhowaan xarigga ka jartay qeyb kamida wasaaradda oo dibu dayactir lagu sameeyey dhismaha xarigga laga jaray ayaa noqonaya qeybta kaydka ee wasaaradda biyaha kaas oo dibudhiskeeda ay wasaaradda ka caawisay hay-adda iom wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland cabdi baraki ayaa faahfaahin ka bixiyey dibu dayactirka lagu sameeyey qaybta kaydka ee wasaaradda biyaha xilli uu daahfurayay tababar ay wasaaraddu u qabatay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland weerhowska aan u dayactirnay wasaaradda biyaha weerhowskani wuxuu ahaa guryihii ka soo haray dowladdii hore derbiyadiisa marka waa hore ayaan asiiskareennay waxay wasaaraddu ay ku mashquulsan tahay hagaajinta wakaaladda biyaha marka mar haddii aan wakaaladii aan hagaajinayno waxaa loo baahan yahay meel qalabka biyaha iyo booyadaha iyo dhammaan koloriinta iyo waxa kaleeta ee biyaha lagu sifeeyo meel lagu istoorgarayn karo marka waxaan samaynay assessmenti ayaan samaynay hay-adda i o m ayaa naga caawisay inay noo maalgeliso dayactirkani alxamdulilahi rabbialcaalamiin maanta waxaad nagala soo qaybgelaysaan hoolkii oo dhammaystiran ama weerhowska oo dhammaystiran afar xafiis oo xafiiska maamulka weerhowska ah ayaa gudaha ku jira marka waa hanti maguurto ah oo u hari doonta wasaaradda insha allahu tacaala sida aan wakaaladda u dardargelinno waxay noqon doontaa shaygii ugu horreeyey ee wakaaladduna dhexli doonta